magaalada gaalkacyo ayaa lagu qabtay munaasabad gaadiid lagu kala wareejinayay ganacsato kasoo kala jeeda maamulka galmudug ee puntland madasha lagu wareejinayay gaadiidkan ayaa waxaa ku sugnaa madaxda labada maamul ganacsato iyo waxgarad gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdinaasir cabdiqaadir cabdulle ayaa ka waramaya gaadiidkan la wareejiyey
halkaan maanta aan joogno waxaan u joognaa wareejin gaadiid gaadiidkaas waa gaadiid ay kala haysteen niman oo sida xaqiiqda ah wax xaqa aan ku lahayn ayaa qabsaday si sharci darraa ku qabsaday gaadiidkaas ilaahay wuxuu noo soo fududeeyey gaadiidkaas waxaan ka soo qaadnay gacantii ay ku jireen waxaan rabnaa inaan ku wareejinno gacantii iska lahayd haddii ilaahay idmo waxaa ila joogo halkaan guddoomiyihii gobolka mudug puntland inta meesha halkaan joogto waxay u taagan yihiin maanta kale wareejinta gaadiidkaas gaadiidkaas dadkii haystay waxay wax ku sheeganahayeen nin reer puntland ah dadka gaadiidkaanle waxba ku sheegan mayn si sharuud la'aan ah ayaan uga soo qaadnay gaadiidkaas annaga oo kaashanayna culimo awdiinka reer galmudug maxaan ku idhaahdaa maamul heer gobol iyo heer degmo ganacsato ee gobolka mudug gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland faysal sheekh cali ayaa ka mahad celiyey gaadiidka lagu wareejiyey waxa uuna ku baaqay in walaalnimada iyo dowladnimada ilaaliyaan shacabka labada maamul qofkii wax laga dhacaa hadduusan soo dacwoonin oo sharciga imaanin oo qof walba sharciga gacanta ku qaato dalku fawduu noqonaya dalka dhib baa ka abuurmaysa dalku qof walba qof inuu dhaco waxaa ka horraysa qofka xoolihiisa markaa dhacaysa inaad dishid baa ka horraysa in laysku dilaa imaanaysa haddii laysdilana hadda dagaal iyo waxaynu ka soo baxnay siddeed sanno ka hor iyo dhib aynu ka soo gudunay maanta in faraha laynoo geliyo oo dad inaga dhex shaqaystaan oo sharwadayaal inaga dhex shaqaystaan al yacni inaad garan weydaan maantayto waa nasiib darro ka barabugaanka ka daaya oo shiddada ka daaya oo haddiidna wax u taraynin hadalkiinna ka daaya iyo waxaad sheegaysaan dalkan waxba ma qabo dadkuna waxba ma qabo dalku waa nabadgelyo ma ahan markii ugu horreysay oo sidan oo kaleeto ay ka dhacdo deegaanada maamulada puntland iyo galmudug waxaana jiray dhacdooyin sidan oo kale ah oo horey loo xalliyey